kulanti wanaagsan edalkiinba sana dugsiyeedkii labada kun iyo koob iyo labaatankii iyo labada kun iyo labaiyo labaatankii dalka britain waxa waxbarasho heerka jaamacadda ah u yimi arday dhan lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan arday boqol iyo labaatan kun iyo boqol iyo afartan arday oo ka mid ah ardaydaasi waxay ka yimaadeen wadamada midooda yurub halkaa shan boqol iyo sagaal iyo konton kun sideed boqol iyo shan iyo labaatanna ay ka yimaadeen wadamada ka baxsan yurub ardayda ugu badan ee britain waxbarasho u timi marka laga yimaado yurub waxay asal ahaan kasoo jeedaan dalka shiinaha waxaa kale oo jira arday badan oo ka timaada wadamada bariga dhexe iyo africa daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in marka la isku daro ardayda dalka dibaddiisa ka timaada iyo gudahaba ay habluhu qaataan kaalmaha ugu sarreeya tobankii sannadood ee u dambeeyey ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha britain gashay ayaa iyaguna tiradoodu isa soo taraysaa gabdhaha soomaaliyeed ee ardayda ah ayaa tira ahaan britain badan xataa marka la eego gabdhaha ayaa ugu badan inay qaataan shahaadada ilaa iyo oo masterka waa maxay sababtu barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay idmo waxaana inoogu marti ah maxamed xasan dable oo ah bare ka dhiga maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaala magaalada leesta ahna falanqeeye maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowow barnaamijka martida microfoonka
cabdi xaafid waad mahadsan tahay waana dhowahay adiga iyo bahda v o edan aad baan idinka mahad celinaya waa tahay maxamedow haddii aynu eegno sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo in badan oo ka sokaysay marka la eego waxbarashada sare ee yurub iyo britanba xataa lana odran kara caalamka ragga ayaa u badnaa waayadaas lakiin isbeddel weyn ayaa iminka yimi bal si kooban arrinkan nooga waran
cabdixafid waa runta kun sagaal boqoladii ragga ayaa ku badnaa tacliinta sare ee waxbarashada jaamacadaha heer jaamacadeed arrinka wuxuu isbeddel ku yimid laga bilaabo bartamihii sagaashameeyadii halkaasoo ay soo xoogowday dumarka in ay ka qayb qaadashadooda tacliinta sare ay soo kororto kadibna dabayaaqadii sagaashameeyadii dunida oo dhan waxaa la gaaray heer ay dumarku ka sara mareen maxay aheeday ragga boqolkiiba konton iyo saddex ay noqdeen tirada dumarka jaamacadaha ka qaybgelay waxay dhacday inay hoos u soo dhacdo tirada ragga ee tacliinta sare tegeyso laga bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii sanad walba oo mataqaanaayey kasii dambeeyeyna dumarka ayaa kor u sii soconayey arrinkan way ka siman yihiin dowladaha horumaray iyo kuwa aanan horumarin ee hadda soo korayaba way ka siman yihiin oo wax dalku gaar maaha kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii shan dowladoodoo dalalka horumaray ah ayay dumarku ayayayay dumarku un ka sarreeyeen xagga maxay ahday tacliinta sare ragga laakiin labada kun iyo shanta lix iyo toban lix iyo toban dowladoodoo dowladaha horumaray ah ayay dumarku noqdeen kuwa ay iyagu tacliinta sare hogaaminayaan ingiriiska maxay aheeday wuxuu bilaabay in lix jeer ay dumarku kor u kacaan tiradooda ka qayb qaadashada maxay aheeday tacliinta sare tan iyo laga bilaabo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii wixii ka dambeeyey marka waxaad moodaa farqigii u dhexeeyey ragga iyo dumarka xagga tacliinta sare inay isa soo gaargaartay taariikhdii oo goban waa sida dalalka soo korayo sida maleeshiya indoneesiya filibiin oo kale oo aasiyada ah iyaguna sidaasoo kale ayaa la arkay guud ahaanna marka marka qaramada midoobey ee xisaabiyaadka iyo yani tirakoobka ay sameeyeen la fiiriyo arrinkaasi waa tacliinta sare ee ka qayb qaadashada tacliinta sare dumarka ayay aad yani yaa ugu soo badanayey raggiina dibbay yani
dalka britain haddii aynu eegno jaamacadaha ku yaala iyo ardayda waxbarashada u timaada waa sidee maxamedow
ardayda u timaada waxbarashadu waxay ka kala yimaadaan yurub iyo maxay aheeday shiinaha sidaadun ogsoonnahay shiinuhu wuxuu leeyahay dadka dabaqadda dhexe baa ku badan hal hal caruur iyo halhal may leeyihiin marka waxbarashadooda way awoodaan in ay geeyaan meel waxbarashadeeda ay tayo sarreyso oo jaamacadaha iyo tacliinta sare ee dowladaha galbeedka khaasatan ingiriiska ayay u soo diraan wayna kari karaan oo dhaqaale ahaan ayaa u saamaxayaa marka dowladahaas sidaasay ku soo doorteen oo ama ay ugu soo diraan ardaydooda muxuu ahay ingiriiska Waa arrin tahay.
dhaqaale lagu saamaxday waa tahay eh, waynu u soo noqonaynaa eh, gabdhaha iyo ardayda eh, soomaaliyeed laakiin eh, jaamacadihii eh, iyo xarumihii lagu baranayo waxbarasha- waxbarashada sare ee gabdhaha ayaa soo badanayo haddii aynu eegno dugsiyada sare ee laga qaato iyo iyo kuleejooyinka ee shahaadooyinka g c s c da iyo l faliska eh, laga qaato iminka iyaga laftooda wax laga bedelay eh, eh, shahaadooyinkan eh, sidee bay ku yihiin gabdhaha iyo wiilashu
gabdhuhu aad iyo aad bay runtii u soo kordhayaan tiradooda way sii badanaysaa gabdhuhu waxa weeye guulay ka gaarayaan waxbarashada hadday noqoto tan dugsiyada sare ee g c s da iyo a levelkaba iyo haddii ay noqoto ee jaamacadda ama tacliinta sareba gabdhuhu ee kaalin muhima bay ka qaadanayaan wiilashuna weli waxaad moodaa in ay ka- ka dambeeyaan gabdhaha waxaana inta badan lagu ogaaday cilmi baaris arrimahan inay sababayaan waana ma aha keliya soomaalida ee si guud ahaanba ee Eh, wa- lafteeda waa tahay eh, wa- waxyaabaha sababaya waynu u imanaynaa eh, maxamedow Eh, haddii aynu eegno eh, ardayda soomaaliyeed ee iminka dhigata jaamacadaha ee dalkan eh, britain toban sano ka horoo kale haddii aad tagto maktabadaha way adkeyd inaad ku aragto dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo eh, fadhida Eh, inta badan waxaa la arki jiray bakistaanta shiinaha eh, wadamada kale ee asia ardayda ka yimaada laakiin tobankii sannadood ee u dambeeyey aad ayay tiradaas u soo badanaysay waa sidee heerka waxbarashada eh, ardayda soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ee dalka britain
waxbarashada ardayda soomaaliyeed runtii way soo fiicnaanaysaa waxaana ugu wacnaa eh, dadku sideedaba dadkii soo galay dalka eh, sagaashameeyadii yimid waxay ahaayeen dad iyaga oo shan iyo labaatan iyo ka weyn da'dooda eh, dalka Mhm.
yimid marka dib u dhac baa ku yimid luqadiibaa caqabad ku ahayd barashadeedii eh, waxay noqotay inay shaqo tagaan oy waxbarashadii eh, xaggeedii ka faa'iidaysa laakiin da'yarta ku dhash- ku dhalatay ee la kowsatay waxbarashada dugsiyada hoose kala soo bilowday kusoo barbaartay nidaamyada waxbarashada ee yurub ee ingiriiska iyo yurubta kaleba waa meel fiican bay kala qabsadeen ee runtii ee taasaana saamaxday in ay jaamacadaha ee si fiican uga muuqdaan inkasta oo marka rag iyo dumar la yidhaahdo ay Mhm.
dumarka weliba sii sarreeyaan marka taasaa keentay haddana kuma ay xuma raggu naftiisu jaamacaduhu way ka baxayaan laakiin ee wakhti dheer bay ku qaadanaysaa ka laakiin dumarku wakhti badan iyagu kama layacno oo waktigii loogu talagalay in lagaga baxo tacliinta sare ayay ku gaaraan laakiin ragga waxaa laga yaabaa inay ka habsaamaan ka saaqeedaan dib ka soo kabtaan tacliinta sare soo maraan haddana maxay ahaday ama kolejyada iyo maxadyada qaarkood soo galaan dib isku soo dhisaan sidaa jaamacadda ku soo galaan qaarna Waa- waxaa dhici karaysaa inay tacliin sareba qaadane ay shaqo u bayraan waa tahay marka eh, marka la eego ardayda ajanabiga ah marka la eega ardayda dalka u dhalatay iyo ardayda soomaaliyeedba gabdhaha ayaa eh, mar kastaba sii badanaya waa maxay sababtu markaas maxaa kalifaya arrintaas horta caalam ahaan sidaan u sheegay ee, ragga ayaa marka hore sidan jiray laakiin wax badan oo wacyigelin dhacday aawgeed iyo isbeddel dunida ku yimid waxay ahayd midda koowaad waa doorka uu leeyahay labkii iyo dhadiga uu mujtamacyada ku lahaa tiibaa wax iska beddelay waagii hore dunidu ragga waxay mataqaanaay ee, waxbarashada ayaa mataqaanaay ee, iyaga ayaa ahamiyadda koowaad la siin jiray waxbarashada dumarkana ee, doorkoodu wuxuu ahaa in ay guriga ay ka shaqeeyaan oo hooyo ay noqdaan oy maxay ahaday shaqooyinna tegin ee, waxbarasho sarena aanan mataqaanaa hamigooda gelin oo ay guriga joogaan oo carruurta barbaariyaan hadda tii waxbaa iska bedelay waxay ee, la fahmay in mataqaanaa doorka waxbarashada loo siman yahay in mataqaanaa dumarkii ay shaqooyinkii ee, ee, macnaha ay iyagu naftooda ku tartami karaan oo ka qayb qaadan karaan taas ayaa keentay taa waa mid ta kale waa sida ay dadka u arkaan gabdhuhu inta badan waxbarashadu yani si yani wanaagsan bay u arkaan in macno ay leedahay bay u arkaan laakiin raggu eh, qaarkood badan uma arkaan macno weyn inay leedahay waxbarashada ilaa heer sare Eh, waxay kaga kaaftoomaan ilaa iyo dugsi sare kadibna waxay u weecdaan xagga shaqooyinka waa midoo mas-uuliyadiibaa iyaga saaran weli oo inay reerka biil wax kusoo kordhiyaan ama iskood ay reer u yeeshaan oo ay mataqaanaay biil s- yani masruufkii reerkii ay ka shaqeeyaan baa ku kalifaysaa tan kale waxaa jirtaa em, xagga eh, yoolkooda ka meelgaarista waxaa lagu ogaaday cilmi baaris in ay dumarku kaga dhiiran yihiin ragga oo dumarka ilaa ay ka salgaaraan eh, Mhm.
ujeedadoodu aynan mataqaanaa guurna markiiba ku haminin wax ka kala gooyana ayna fiirinin taas ayaa keentay meesha ragga ama halka ragga uu durbo isbabedeli og yahay waxaa kaloo jirta iyadana doorka waalidka uu kuleeyahay waalidka hadduu tacliin sare lahaa waxay keenaysaa in ay rag iyo dumarba caruurtoodu ay tacliinta sare ay ka gungaaraan marka waalidku saameyn weyn buu leeyahay heerka waxbarashadiisa ahayd garab istaagga caruurtiisa uu garab istaagaya hadduu aqoon ku dhaamin in uu macnaha waxbarasho dheeri ah oo uu lacag ku bixinayo uu siiyo maxay aheeday iyo shaqada uu qabto isaga naftiisa wax weyn bay ka taraysaa tusaale haddaan kusoo qaato arday aan macallin u ahaaba waxaan idhi markaad weynaato maxaad doonaysaa shaqahaan inaad u qabato wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan taxi darawal taxi noqdo sababto ah aabihii baa darawal taxi ahaa marka wuxuu yidhi waa shaqo sahlan oo darawalnimo ah marka wayna fiican tahay buu yidhi marka waalidku hadba shaqada uu qabanayo iyo macnaha meesha uu isagu shaqadiisa iyo waxa uu ku dadaalayo wax weyn bay ilmuhu ka saamaynaysa go-aanka ay gaari doonaan inay tacliinta sare u sii gudbaan iyo inay ka haraan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed adiga
intaasi hayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida microfoonka maxamed xasan dable oo ah bare ka dhigan maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaala magaalada lasta ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo